ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyey saaka kadib qarax miino oo haleelay gaari ay la socdeen oo maraya agagaarka lafoole ee wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye gudoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim ibraahim oo gaaray goobta qaraxa ka dhacay ayaa v o a u sheegay in gaarigii qaraxa uu qabsaday oo ahaa minabas in ay la socdeen labaatan qof dad lagu qiyaasay sideed iyo toban ka mid ah inay ku dhinteen goobta qaraxa labana ay dhaawacyo halis yihiin islamarkaana gaariga gebi ahaantiisa uu burburay dadka ku dhintay qaraxa miino waxaa ka mid ah aabba iyo caruur uu dhalay kuwaas oo ku jira rakaabkay saarnaa gaariga iyo dad ehela ah sida ay v o a u sheegeen ilo kala duwan oo aan la xiriirnay halka qaraxa uu ka dhacay oo ahayd bartamaha laamiga ayaa aad u burburtay taa oo muujinaysa in qaraxa uu ahaa mid aad u culus marka la eego sida goobta qaraxa la geliyey uu god weyn ugu qoday sida mas-uuliyiintu ay sheegeen dadka deegaanka oo goobta masiibada ka dhacday tagay ayaa ii sheegay inay arkayeen qaybo badan oo ka mid ah jirka dadka dhintay sida madaxa gacmaha iyo lugaha oo go-go-ay dhammaantoodna aan la kala garan karin dad badan oo oheladooda rumaysnaa inay saakay kusoo safreen wadada u dhexaysa muqdisho iyo afgooyana ay baadigoob ugu jireen dadka ka maqnaa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhacay hase ahaatee goobta qaraxa uu ka dhacay oo ah deegaanka la foole ayaa waxaa horey uga dhacay qaraxyo dhowr ah oo lala eegtay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana jira warar sheegaya in wax yar ka hor qaraxa maanta gaadiid ciidan uu goobta gudbay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho